doontani meel u jirta muxuu ahaayey sagaal mayl magaalada khoms ka tirsan libya ayay ka shiraacatay muxuu ahaayey waxay ku socotay dhinaca yurub gaar ahaan wadanka talyaaniga waxaana lasoo wariyey inay markaasi ay ku qaraqantay meel sagaal mayl u jirta magaaladii ay ay ka shiraacatay khoms waa hagaag tirada dadka muhaajiriinta ee saarnaa ee doontaasi la socday iyada ilaa hadda ma la ogyahay
tiro go-aan lama hayo laakiin waxaa la xaqiijiyey in ilaa afartan qof in ilaa imika la laayahay shan iyo lixdan qofna lasoo badbaadiyey ilaa iyo imika tirada dhimashada la xaqiijiyeyna waa waa shan qof marka tirooyinka marka laisku geegeeyo waxay noqonaysaa dadkii saarnaa doonta laakiin weli warbixin muxuu ahaayey dhameystiran lama lama soo gudbin waayo doontu waxay ku baxday si sharci darro ah waan gartay waxaad tilmaantay in shan iyo lixdan qof lasoo badbaadiyey ma la garanayaa haybtooda iyo meelahay ka yimaadeen shan iyo lixdankaa qof
dadkaasi waxay kasoo kala jeedaan ethoobia eritrea iyo sudan dadka ilaa imika lasoo badbaadiyey waxaa kaloo ku jira dad masaari ah iyo sudan dadka dhintayna waxay iskugu jiraan dad maxaa maxaan ku yidhahdaa wadamo kala duwan u kala dhashay shanta qof oo dumar iyo caruurba ay ku jiraan waxaana ku jira nin soomaali ah oo aan magaciisa iyo heybtiisa la sheegin laakiin jinsiyadiisana loo sheegay inuu yahay soomaali waa gartay marka marka la isku daro dadka dhimashada ah ee ilaa hadda la garan karo amaba la aqoonsaday inay dhinteen ee la la-yahayba amba iyo kuwa lasoo badbaadiyey wax soomaaliya halkaa ninunbaa la sheegayaa mise weli waxaa jira baaritaankii oo maqan oo aan la xaqiijin karin ay soomaali kala jirtay
waxaa suurtagal ah in afartanka qof ee la la-yahay aan la garanayn inay badda maxaan ku idhahda ay ku dhinteen maydkoodii aan lahayn iyo in kale waxaa suurtagal ah inay soomaali inay ku jirto laakiin ilaa iyo imika waxaan ku xaqiijin karaa ninka soomaaliga ee ku dhintay ka sokow inaanay ku jirin dadkii lasoo badbaadiyey wax soomaaliya waan gartay marka ninka soomaaliga ah waxaa lagu tirinayaa un miyaa dadkan badda ku maqan ee la laayahay ee dhimashada lagu tirinayo mise waa lasoo helay meydkiisii oo saasaa lagu xaqiijiyey ninka soomaaliga meydkiisii waa la xaqiijiyey waxa uu kamid yahay shanta qof dumarka iyo carruurta ay ku jiraane meydkooda las laga soo saaray badda laakiin waxaa suurtagal ah afartanka qof ee la la-yahay imika in dad kaloo soomaaliya ay ku jiraan taasi imika ilaa iyo imika lama lama lama xaqiijin waan gartay dhinaca kale haddaynu xuseen eegno muddooyinka ugu dambeeyey xaaladda wadanka tusaale ahaan oo kale haddaynu idhaahno badda mediterraneumka dadka maraya ee dalka libiya ka baxaya dee xaaladda waddanka libiya waynu ogeyn xaaladda iyadoo siday ahayd iyadoo marxaladay ku sugnayd ilaa haddama soomaali baa jirta badan oo jidkaa raba inay maraan mise waxbaa isdhimay marka la eego xaaladda waddanka libiya wallahi inkastoo wadanka libiya dhibaatooyinka ka jira ay maalinba maalinta ka dambeysa ay sii xakirmayaan haddana nasiib daro waxaa jirta in dadka muhaajiriintu weli ay libiya u arkayaan meel iyagu ay uga sii gudbi karaan dhinaca yurub inkastoo dhibaatooyin fara badan oo muxuu ahaaye ka sokow dagaalka imika ka socda wadanka iyo dhibaatooyinka muhaajiriintu ay la kulmayaan ay jiraan dhibaatooyin badan oo kale oo ku xeeran safarkani haddana waxaa jira dad fara badan oo ay soomaali ku jirto oo imika ku ku xiran libya amaba weli muxuu ahaayey ku tala jira inay inay safarkan ay isku halligaan waxaa jira dadka soomaalida waxaa lagu qiyaasaa inay ay numberka saddexaad ay ka yihiin tirada lagu qiyaasay lix kun oo qof oo muhaajiriina oo ilaa iminka ku xidhan xerooyinka ay maamulaan maleeshiyaadka hubaysan daacadda u ah wasaaradda arrimaha gudaha waxaa ku jira dad tirada lagu qiyaasay lix kun oo qof oo muhaajiriin oon shari sharci ahayn lasoo qabqabtay halkaasi lagu xidhay dadkaasi waxa ugu horeeya waa so waa ethoobiyan eritreyaan iyo soomaali soomaalida ayaa numberka saddexaad yani ah aniga laftirkeygaaba la kulmayba soomaali badan oo oo ku xidhan xero kamid a xerooyinka ay ku xidhan yihiin ee ka badbaaday duqeymaha awada ka socda waa garta waxaad tilmaantay inay numberka amaba tirada saddexaad yihiin ee ugu badan dadkaasi marka laga yimaado ethoobiyaanka iyo eritreyaanka lixdaa kun tir ahaan mise markaa ka noqonayaan qiyaas ahaan soomaalidu
wallahi diiwaangelin dee rasmiya lama hayo oo oo mataqaana ay kala saaraysa jinsiyadaha laakiin dee waxaa lagu qiyaasi karaa dad tiradooda udhaxayso sideed boqol ilaa iyo kun iyo laba boqol oo qof inay yihiin dadkaasi soomaalida ah muxuu ahaayey waxaad kaloo tirada ku darsataa inay jiraan muhaajiriin badan oo iyagu ka baxsan lixdaasi kun aan kuu sheegay oo iyaga dhuumaalaysi ku jooga wadanka oo tiradoodu dhowr boqol oo kun lagu qiyaaso oo iyaga aan mataqaana la garanin inta ay soomaalida ka yihiin